bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu duur wanaagsan kusoo dhawaada warka duhurnimo idaacadda dalsan
magaalada hargeysa maamulka somalilan oo maanta ka taagan xaalad kacsanaan ah kadib markii xisbiyada mucaaradka somalilan ay diideen waqtiga doorashada madaxweyne muuse biixi cabdi oo ku darsay muddo laba sano ah al-shabaab oo dib ula wareegay deegaanka wabxo oo ciidamada dowladdu xalaynta isaga baxeen
dagaal u dhexeeya laba maleeshiya beeleed oo mar kale dib ugu qarxay degan hoostaga degmada cadalle ee gobolka shabeellaha dhexe
maamulka gobolka shabeellaha dhexe ee warka soo saaray dagaalla ka dhacay deegaana hoos yimaada degmada cadalle ee gobolkaasi madaxweynaha maamulka puntland oo ka qayb galay kulan ay soo agaasintay safaaradda soomaaliya ee dalka zambiya
dowladda federaalk soomaaliya oo shir ku soo bandhigtay saameynta soomaaliya ay ku yeelatay isbeddelka dhanka cimilada ah
wararka dibaddan waxaa ugu waaweyn duqeymo dad badan ay ku dhinteen oo ka dhacay deegaano ku yaalla waqooyiga waddanka etoobiya
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
saaxiibyaal waa duhurnimo axada taarikhdan waxay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha kow iyo tobanaad ee nofembar sanadka laba kun labaiyo labaatan kusoo dhawaada qodobadii aada maqasheen oo dhammaystiran
xaalad kacsanaan ah ayaa laga dareemaya deegaano ka tirsan maamulka somalilan kadib markii xisbiyada mucaaradka ah ee somalilan ay diideen in saddex iyo tobanka bisha aynu ku jirno maanta nofembar ah loo kordhiyo madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi xisbiyada mucaaradka wacidii wadaniya oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada hargeysa ayaa sheegay in iyagu aysan ka tanaasuli doonin saddex iyo tobanka nofembar maanta in ahayd la qabto guud ahaan doorashooyinka madaxtinimada ee maamulka somalilan gudoomiyaha xisbiga wacid injineer faysal cali waraabe iyo sidoo kale gudoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan ciro ayaa sheegay in iyagu ay diidan yihiin islamarkaana kasoo horjeedaan in musabix uu sii fadhiyo xafiiska maamulka somalilan wasiirkii hore arrimaha gudaha ee maamulka somalilan waran cadeeha ayaa isagoo qeyb ka qaadanaya sidii loo dhexdhexaadin lahaa xukuumadda iyo weliba xisbiyada mucaaradka iyadoo golaha guurtidu muddo shan sana ay ku darsay islamarkaana muddo laba sana ah ay ugu dareen inuu xafiiska sii joogo madaxweyne muuse biix cabdi taasoo carab badan ay ka qaadeen xisbiyada mucaaradka ee maamulka somalilan dibadbaxay looga soo horjeedo guud ahaan arrimahaasi oo dhan ayaa ka dhacayay deegaano hoos yimaada maamulka somalilan oo ay soo qabanqaabiyeen xisbiyada mucaaradka eexisbiyada mucaaradka ucid iyo sidoo kale wadani
dhinaca kalena haddaan eegna saaxiibyaal dagaalamayaasha al-shabaab ayaa dib ula wareegay deegaanka ah oo baxo ay ciidamada dowladda federaalka iskaga baxeen wareega cabdisalaan juulo shaakir ayaa faahfaahinta warkan inoo hayaa wararka ka imaanaya gobolka galgaduud ayaa waxa ay sheegayaan in maanta al-shabaab ay dib ula wareegeen gacan ku-heynta deegaanka wabxo oo saga degmada baxdo kadib markii ay isaga baxeen ciidamada xoogga dalka soomaaliya al-shabaab ayaa tan iyo markii laga saaray halkaasi waxaa gacanta ku dhigay ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya iyo dadka deegaanka walow markii dambe wararkaan helayno ay tilmaamayaan inay isaga baxeen ciidamada dowladda fariisimihii ay ku lahaayeen deegaankaasi gaashaanle ismaaciil cabdimaalik ayaa waxa uu sheegay in ka bixitaanka ciidanka dowladda federaalk soomaaliya ee mas-uuliyaddiisa uu dhabarka ku ridinayo taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed odawaa yuusuf raage qaar ka mid a dadka deegaanka ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in al-shabaab ay hadda ay ku sugan hadda ay deegaankaasi ay si rasmi ah aysan u qabsanin inkastoo la filayo in difaacyo kala duwan ay ka sameystaan halkaasi oo mar kale dagaal culus halkaasi uu ka dhaco sidoo kale wararka waxa ay sheegayaan in ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ay xalay kasoo baxeen deegaanka saakay waa berigiina ay gudaha u galeen dagaalamayaasha al-shabaab sida dadka kala duwan ee goobjoogayaasha halkaasi ku sugan ay soo warinayaan lama oga sababta rasmiga ah ee ka dambeysa dib ugurashada ay sameeyeen ciidamada dowladda balse taliyihii hore ee ciidanka danaba gaashaanle ismaaciil cabdimaalig oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta hogaaminaysa ciidanka xoreeyey wabxo ayaa sheegay in marka laga soo baxay deegaankaasi amarka laga soo baxay deegaankaasi uu bixiyey taliyaha ciidamada xoogga odowaa yuusuf raage
dagaal u dhexeyn laba maleeshiya beeleed ayaa mar kale dib uga qaaraxay deegaana hoosiba degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe qeybo ka mid ah dadka deegaanka ayaa sheegay in dagaalkan dib uga bilowday deegaana hoos yimaada gobolka shabeellaha dhexe inkastoo dadku ay sheegeen dadka maanta ku dhintay ay gaarayaan dagaalkaasi ilaa iyo toban ruux waxaana dadku deegaanka ay sheegeen cabsi badani soo wajahday kadib markii labada maleeshiyo ay saaki iyagu isu urursadeen islamarkaana dib uga qarxay deegaana hoos yimaada degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe ma jirto ilaa hadda waa waan lagu joojinayo inkastoo odayaasha dhaqanka beesha muduloodo iyagu ay sheegeen inay ku bixi doonaan sidii wax looga qaban lahaa dagaalkaasi islamarkaana waxa ay sheegeen in iyagu kala dhex geli doonaan islamarkaana waawaantu ay ka bilaaban doonto degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe dagaalla ayaa sidan oo kale muddaha kusoo noqnoqonayay dagaano hoos yimaada degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe isla wararkaas ayaan ku gujirnaa dhinaca kale maamulka gobolka shabeellaha dhexe ayaa war ka soo saaray dagaaladaasi ka socda ama u dhexeeya dadka walaalaha ee ku dhexmaraya degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed meer makaraan ayaa shir jiraayad uu qabtay maanta waxa uu ku faahfaahiyey xaalada dagaalkaas asigoon ugu baaqay dadka walaalaha ee halka ku dagaalamaya in dagaalka si shuruud la-aan ay u joojaan maadaama buu yihi xilligan lagu jiro dagaal ka dhan ah al-shabaab oo dadka deegaanka iyo ciidamada xooga dalka iskaashanayana meelo badan oo kamid ah oo dalka uu ka socdo axmed meer makaraan gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxa uu sheegay in xilligan la aqbali karin in dad walaalaha ay ku dagaalamaan shabeellaha dhexe gaar ahaan magaalo xebeedka cadale wuxuuuna sidoo kale dhinacyadu ugu baaqay in gogol nabad la fidiyo xalna la gaaro si meesha looga saaro mudmadooga iyo khilaafka udhexeeya dadkan walaalaha ee ku dagaalamaya gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan magaalo xebeedka cadale axmed meer makaraan gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe oo arrintaasi ka hadlayeen waxa uu yidhi
maanta waxaan maaragtay shirkan jaraayid rabnaa inaan uga hadalno oon baaq nabada u soo jeedino beelaha walaalaha ay ku dagaalamayo gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan degmada cadale gobolka shabeellaha dhexe dagaal waxaan leenahay waxaan dhib iyo dhimasho ahayn lagadhagaxay ma jirto dadka walaalaha oo shalay dhibaatada xun ku dhex martay deegaanka degmada cadale waxaan leenahay dadkaas inay akhyaartooda iyo aqliga uu taliyo dagaalkana la joojiyo dagaal wiilaa ku dhintay wiil kuma dhasho aad iyo aadaan uga xunnahay dagaalka meeshaas ka dhacaya annagoo ku jirno weliba xaalad adag oo waddanka uu maraya xaalad abaare ah oo maraya waddanka xaalad colaad kaleento cadowga waddankan ku habsaday ujeedka in la iska dulqaado ay tahay oo deegaanadoo dhan iyo dadkoo dhan maaragtay la abaabulaayo loona abaabulaayay dhammaan inay ka wada qayb qaataan in iska dulqaadista cadowga inay dad walaala ay isku dagaalaan meeshii cadowgii laga sifeeyey oo dhabarkayna ahayd inay isku dagaalaan dad walaalawa ayaan darro aad iyo aad noo dhibayso waxaan ugu baaqaa dadka meesha joogo akhyaarta waxgaradka iyo culummo oo diinka inuu caqliga taliyo ayna ka faa'iidaystaan inay maaragtay dhibaatadu intaas wixii dhici raba way dhiceen intii dhimatana waxaan leenaha allah u naxariista intii ku dhaawacantana allaha bogsiiyo waxaan aad iyo aad u jeclaa lahayn inay dadka waxgaradka odayaasha ay arrinkaas ay dhexda ka qabtaan arrinkaasuna ay ku baxaan iyadoo ciidamadii iyo dadkii mas-uuliyiintii oo dhan ay ku jiraan howlo kaleento iyo dagaal iyo arrimo kaleento cadowga waddanka laga dulqaadaya iyo abaabul beelihii oo dhan la abaabulaya deegaanadii oo dhan loo abaabulaya in cadowga la iska dulqaado inay maanta ay dad kaleento walaala ay gadaal isku dagaalaan wiilasha halkaas ku dhimaayo qaaliga waxaan uga faa'iidaysa lahayn inay cadowgaas maanta ay maarad ka naqdaan waxa la dagaalamayo inay qayb ka naqdaan ay dadka xurayhaayo oo deegaanada ku xurayhayo inay qayb ka naqdaan ayaan maarata uga faa'iidaysa lahayn laakiin ma ahayn inay maanta ayaga isku dilaan gacmahoodii wax la isku dilaayana sabab la isku dilaayana aysan jirin wiil walaal walaalkiis inuu dilo oo walaalkiis oo maaragtay gacantiisa ku baxo waxaa waaye waa ayaan darro waxaan leenaha dadka walaalaha ee meeshaas joogo iyo maamulka maaragtay degmada iyo dhammaan inay la isu xil saaray inay dhibaatada meeshaas ka dhacda la joojiyo
gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed meyre makaraan ayuu kaasi oo baaq u dareeyey laba maleeshiyo beeleed oo walaalaha iyagoo ku dagaalamaya qeybo ka mida deegaano hoos yimaada degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe madaxweynaha maamulka puntland ayaa ka qeybgalay kulan ay soo qaban qaabisay safaaradda soomaaliya ee ku leeday dalka zambiya sida cabdulaahi heydane oo maalmahanba ku sugnaa caasimada dalka zambiya lusaka ah ayaa la sheegay inuu ka qeybgalay kulan ay soo qaban qaabis safaaradda soomaaliya islamarkaana su-aalo lagu weydiinayay isagoona dhinaca khudbad dhinacyo badan taabanaysa uu ka jeediyay kulankaasi waxaa madaxweynaha puntland uu la kulmay jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkaasi weliba ganacsatada dalka ku dhaqan zambiya oo kala hadlay xaaladihii ugu dambeeyey gudaha dalka soomaaliya iyo weliba midda gaar ahaaneed ee maamulka puntland abaaruhu ay ugu horeeyaan madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi danaye ayaa sidoo kale waxaa wada qorshayaal ku aadan inuu isagu uu helo cod ku aadan sidii deegaanada maamulka puntland loogu hergelin lahaa doorasho qof i cod ah madaxweynaha puntland oo arrimahaasi oo dhan ka hadlaya ayaa yiri faamilkiisa oo runtii murtaac quruxda badan maanta halkan lagu sameeyey waxaana ugu faraxsanahay safiiradda iyo jaaliyadda sambiya ilaa shalay marxabaynta iyo soo dhaweynta ay noo sameeyeen anigii waftigeyga runtii waa wax annagana runtii farxadna gelinaysa xusuusnana gelinaysa dadka reer saambiya sharaf u ah iskuduumnida iyo wadajirka iyo sida ay runtii ay u jecel yihiin inay mas-uuliyiinta iyo dadkooda u soo dhaweeyaan runtii waxaa iga muuqda waxaa saldhig u ah culumadiina oo ilaa xalay iyo maanta kelmadaha ay jeedinayeen ka marakacaya inay mar walba inagu goorinayaan waxa wanaagga ay diinta islaamku qabto oo ugu muhiimsan tahay wada jirka iyo wada tashiga iyo wada socodka tallaabada quruxda badan oo runtii reer saambiya waxaan rajeynaya in soomaalida meel kastay joogto loo gudbiyo oo ay arkaan ani farxad gaara ii tahay waayo haddaan madaxda soo dooqan lama arko wanaagga deegaankaasiya marka ama xil haygaan imaado waxay saamayn ku yeelan doontaa wanaagga reer saambiya dad badan ka qarsoonaa in aad looga ahli doono soomaalida kale meel kasta joogaan waan ii rajeynayaa horumar dhinaca horumarka aad ka gaarteen dadnimadiina iyo iskuduubnidiina kobaca dhaqaalaha aad samaynaysaan iyo la noolaanshaha bulshada aad la noosheeyeen iyo sida wanaagsanad iyo sumcadda aad kuleediin marka hadalkii waa ii dhimayaa sida la sheegay laakiin halka waxaa uu keliya kusoo jaaminayaa inaan inii mahadnaqo sida wanaagsan ayaa noo soo qaabisheen oo noo soo dhaweyseen insha allah war aad u ballaaran oo dhinacyo badan taaban doona baan insha allah habeen dambe gaasiin doonaa waxaan waxaan uga celinayaa soomaaliya oo dhan dabcan inkastoo state mucayan madax u ahay laakiin haddana mas-uul soomaaliyeed baa
kaasi wuxuu aha madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi deni dhinaca kalena dowladda federaalk ayaa shir kusoo bandhigtay saameynta soomaaliya ku yeelatay isbedelka cimilada ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda soomaaliya saale axmed jaamac ayaa ka qeybgalay kulan uu soo agaasimay bangiga adduunka oo looga hadlayay isbedelka cimilada iyo sugnaanta cunnada wasaare ku-xigeenka oo madasha ka hadlay ayaa xusay saameynta cimilada adduunka ku leeyahay qaaradda afrika gaar ahaan soomaaliya iyo xalalka kala duwan ee markaas dalalka adduunka isaga kaashan karaan in laga hortago saameynta ay sababto isbedelka cimilada wuxuu sheegay wasaar ku-xigeenka in dadka soomaaliyeed ay u badan yihiin bulsho xooldhaqato ah xoolaha loona markaasi loo dhoofiyo dalalka carabta isagoo dhinaca kale xubnaha shirka kasoo qaybgalay la wadaagay saameynta ay arrintaas ku yeelatay qaaradda afrika gaar ahaan soomaaliya iyo markaasi xalalka lagu gudbi karo
halka warkaasi aad ka dhegeysanaysaano idaacadda dalsan akhbaaraadka dibaddana duqeymo dad badan ay ku dhinteen ayaa ka dhacay deegaano ku yaala waqooyiga dalka etoobiya duqeymahan ayaa waxay ka dhaceen magaalooyin hoos yimaada ismaamulka tigraay waxaana duqeymahan geystay diyaaradahan duuliyaha lahayn ee droniska dowladda dalkaasi etoobiya ayaa sheegtay in diyaar ayna waxba ka jirin eedeymaha la sheegay in duqeymo dad badan ay ku dhinteen ay ka dhaceen magaalooyin ku yaala waqooyiga dalka etoobiya gaar ahaan ismaamulka t b lft ay gacanta ay ku hayso guud ahaana warkii oo aad ka dhageysanaysan idaacadda dalsan waa nageetaa duurnimadan
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaa talalhel